asalaamu calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo iyo warmurtiyeed laga soo saaray wasiirada arrimaha dibadda wadamada jaamacadda carabta uu ka digay biyo-xireenka halka dhinac ay wado oo ay ka wado webiga niil dowladda ethoobiya ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya oo aan qayb ka ahayn howlgalka admis oo gaaray magaalada doolow ee gobolka gedo shirweyne wada tashi oo muqdisho uga socday mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho diyaaradaha ee falaay dubay oo dulimaadkii ugu horreeyey ku timid magaalada muqdisho iyadoo bilowday dulimaadadeeda tooska ee muqdisho iyo dubay akhbaraadka dibaddana waxaa ugu dooron koox xagjir ah oo soddon iyo lix qof ku dishay kongo iyo qaramada midoobe oo konton iyo shan milyan ku bixinayso siday u badbaadiso markab shidaal oo ku xumaaday xeebaha yeman
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegaystataa waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan saaka waxaa idiin waramaya anigoo cabduqaadir cismaan indhooy u diyaar garooba warkii oo dhan haddii aan ku bilaawno shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlada goboleedyada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shirkan oo maalmihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland uga socda dowladda federaalka iyo dowlada goboleedyada ayaana lasoo gabagabeeyey waxa uu dhexeeya taliyaasha booliiska dowlada goboleedyada dalka iyo taliska guud ee booliiska dowlada federaalka soomaaliya waxaana laga markaasi go-aamiyey arrimo markaasi ku saabsan xiriirka booliiska federaalka soomaaliya midka dibadda ee interboolka iyo wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlada goboleed toddobada ilaa iyo sagaalka bisha maaj laba kun saddex iyo labaatan waxaa magaalada kismaayo iyo dowlada goboleedka jubbaland ee kusoo xirmay shirka madasha wasaaradda amniga gudaha iyo taliyaasha booliiska dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka kuwaasi oo saddexdii biloodba mar la qabto waxaana la isugu raacay in markaasi mashruuca wadajirka ee booliiska ee dowladda federaalka soomaaliya waa booliiska ee g b b loo yaqaano wejiga labaad ee lagu magacaabo guddi farsamo oo labada heer ah heer dowlada goboleed iyo weliba heer federaal shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay dowlada goboleedyada waxaa kasoo qeyb galay dowlada goboleedyada dalka marka laga soo tago maamul goboleedka puntland oo iyadoo hore ugu dhawaaqday inaanay marka inay u dhaqmi doonto si ka madax bannaan sida dowladda federaalka soomaaliya go-aamada kasoo baxay madashan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay inay isku raaceen in gunooyinka ka yimaada mashruuca wadajirka ah ee boolice program in la siiyo ciidanka booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya lana sii joogteeyo bixinteeda madasha ayaa waxay isku raaceen in markaasi arrimaha quseeyo dhaqan celinta xubnaha is soo dhiibay ee hore uga tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab in la sii wado hoosha socoto iyo weliba dhaqaale aruurinta xarumaha kale ee dowladaha xubnaha kaha dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina caruurta in la ciidameeyo markaa ayay si ay kala dagaalanto madasha wadatashiga wasaaradda amniga gudaha iyo ciidamada booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa sidoo kale waxay isla qaateen in booliiska dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ay yeeshaan unugyo u gaar ah oo baarista dembiyada sida markaasi lagu caddeeyey bayaanka ee kasoo baxay shirkan oo ka koobnaa dhowr qodob oo ay soo saareen wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradaha kale ee dowlada goboleedyada oo ka qeyb galay shirkan kusoo gabagaboobay magaalada markaa kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland dhinaca kaleetana wasiirada arrimaha dibadda wadamada jaamacadda carabta ah ayaa waxa ay dhaleeceeyeen biyo-xidheenka halka dhinac ah oo ay dowladda ethoobiya ay ka wado webiga niil kadib shir oo ay sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ka qeyb gasho u dhexeeyay wadamada jaamacadda carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada qaahira ee dalka masar wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaana magaalada qaahira ee xarunta jaamacadda carabta kaga qeybgalay shirka boqol konton iyo sagaalaad ee wadamada carabta oo looga hadlayay qodobo muhiim ah oo taabanayo wadamada xubnaha ka ah jaamacadda carabta shirkan ayaa diiradda lagu saaray sanadkan arrimo oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka dagaalada markaasi ee dalka ka socdo iyo qaar badan oo ka mid ah iyo arrimo badan oo saameynayo qaar badan oo kamid a wadamada carabta sida dhibaatooyinka xagjirka horumarinada dhinaca ganacsiga siyaasadda dalalka carabta iyo tan caalamka dhanka kale waxaa shirkan loogaga hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ugu waanweyihiin arrimo quseeyo biyo-xireenka webiga niil sidoo kale arrimo kale oo quseeyo dowladaha syriya yeman ciraaq libiya iyo markaasi wadamada kale ee carabta si markaa wax looga qabto arrimahaasi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa shirkan markaasi ka qeybgalay isaga oo qeyb ka noqday dhowr wadan oo wadamada jaamacadda carabta kuwaasi oo cambaareeyey biyo-xireenka webiga niil oo ay dowladda ethoobiya ay halka dhinacay ka wado waxaana tani ay imaaneysaa iyada haweyadii ugu dambeeyey xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda ethoobiya uu soo hagaagayay waxaana ay u muuqataa in wadamada jaamacadda carabtu ay si isku mid ah ay u dhaleeceeyeen tallaabada dowladda ethoobiya ay ku wado biyo-xireenka halka dhinaca waxaana shirkan kusoo gabagaboobay magaalada qaahira ee dalka ethoobiya lagu sheegay inay khatar weyn ay ku tahay marka dowladda masar marka la eego biyo xireenkan webiga niil oo ay dowladda ethoobiya ay wado si kastaba ha noqotee dowladda masar ayaa la rumaysan yahay in ay dooneyso sidii ay kaga dhaadhicin lahayd wadamada carabta sidii ay qeyb ay kaga noqon lahaayeen cadaadis lagu saaro dowladda ethoobiya sidii loogu qasbi lahaa in markaa barnaamijkeeda ku aadan biyo xireenka webiga niil oo ay wado geesta kaleetana shirweynaha wadatashiga mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada caasimadda siduu ku waramayo waryahayaga maxamed cusmaan cali alfa
shirweyne wadatashi oo beesha murasado uga socday magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa maanta lasoo gabagabeeyey shirkan ayaa waxa uu socdaynta u dhexeysa lixda ilaa iyo sagaalka bishan maars labada kun saddex iyo labaatanka waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan xaaladda dalka iyo sidoo kale dalabyo ay jeedisay beesha go-aanada laga soo saaray shirka beeshan ayaa waxaa ugu weyn taageeridda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dalab ah in xilka ugu sareeya maamulka gobolka banaadir la kala qaado oo qayb ka mid ahi la siiyo beesha murasade warmurtiyeed ay soo saartay beeshan ayaa waxay ku yidhaahdeen sidan warmurtiyeed shirweynaha wadatashiga beesha murasade waxaa si guul ah ku soo dhammaaday qabsoomidda shirweynaha wadatashiga beesha murasade oo halkudhigiisu ahay wadajirkeenna jiritaankeennu ku jiraa kaasoo ka socday magaalada muqdisho intii u dhexaysay lixdii ilaa sagaalkii bishii maarso ee sanadka ujeedooyinka shirweynaha kow in beesha muurusade ay ayada uga tashato shirweynaha ay qayb ka yihiin waxgaradkeeda laba in la sameeyo guddi xog ururin iyo falanqayn la xiriirta xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada ay beesha degto saddex in qaybaha kala duwan ee beesha muurusade ay ka tashadaan sidii loo laba jibaari lahaa dagaalka lagula jiro al-shabaab si looga saaro deegaanada ay beesha degto dalka guud ahaan in dib loo qiimeeyo lana xoojiyo dowrka ay beesha murursade ku leedahay geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya shan shirweynuhu in shirweynuhu iska wareysto saameynta togan ama taban ee geedi socodka federaaleynta dalku ku leeyahay beesha murursade in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu horumarinayo daraha masiiriga ah ee beesha murursade go-aanada shirweynaha wadatashiga beesha murursade kow shirweynaha beesha murursade wuxuu si weyn u bogaadinayaa dowladda federaalka soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dictor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada dadaalada istaraatiijiga ah ee ay ku bixinayaan la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada manaxayaasha ah ee dalka iyo dadka soomaaliya muddo shan iyo toban sannadood ah dhibaatooyin aan loo lasoo koobi karin ku hayay labo hogaanka dhaqanka beesha murursade ee ugu horreeyay ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas farcadde culimmada ganacsatada haweenka dhallinyarada waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxay si mugleh u taageerayaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada dib uxoreynta ee ka soo jeeda deegaanada ee argagixisadu ka talinaysay muddada fog shirweynaha beesha murursade wuxuu isla qaatay in si nabdoon oo shuruud la-aan ah beeshu dowrkeeda uga qaadato geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya shirweynuhu shirweynaha beesha murursade waxay afar shirweynaha beesha murursade wuxuu go-aamiyey in si dhow beelaha soomaaliyeed uga wada shaqeeyaan ciribtirka khawaarijta iyo ilaalinta hanaanka dowlad qaybsiga hay-adaha dowladda shan shirweynuhu wuxuu go-aamiyey in si deg deg ah khawaarijta looga xoreeyo deegaanada ay beeshu degto ee galmudug shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa xiriirka soo jireenka ah ee beesha murursade kala dhexeeya beelaha ay wada degaan iyo beelaha kale ee soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu si gaara u bogaadinayaa xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeya beesha digil iyo mirifle ee koonfur galbeed wuxuuna go-aamiyey in si deg deg ah gogol loogu dhigo ay labada beelood uga wada hadlaan xoojinta xiriirkooda shirweynuhu wuxuu garawsaday tabashada beelaha digil iyo milifle ay u jeediyeen dowladda federaalka soomaaliya sagaal shirweynuhu wuxuu dowladda federaalka soomaaliya ka dalbanayaa in xilka duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir la kala qaado inta maqaamka caasimadda go-aan looga gaarayo waa mahadsantihiin shirweynuhu shirweynuhu wuxuu dowladda federaalka soomaaliya ka dalbanayaa in xilka duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir la kala qaado inta maqaamka caasimadda go-aan looga gaarayo dib oogista dastuurka ayna beeshu xaq u leedahay mid ka mid ah labadaas xil mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha ayaa sheegay inuu guul ku soo dhammaaday shirkooda isagoona u mahadceliyey kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaasha marka waa idinkaga mahad celinaya kasoo qaybgalkiinna waa idinkaga mahad celinaya wiilashan iyo gabdhahan qurquruxda badane ee ka soo qaybgala shirka waxaan leeyahay marka inaad
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga alfa ah ugu dambeyntiina koox xag jir ah ayaa soddon iyo lix qof oo rayada ah ku dilay bariga dalka kongo militariga dalka kongo ayaa sheegay in ugu yaraan soddon iyo lix qof ay dileen koox xag jir ah oo dalkaasi ka dagaalama kadib weerar ay ka geysteen dhinaca bari ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo afayeen u hadlay ciidamada kongo ayaa sheegay in kooxdan lagu magacaabo xooga isbahaysiga ee dimuquraadiga ah oo gacan saar la leh kooxda isis in ay ka dambeeyeen weerarka lagu dila dadka rayidka ah afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkani uu ka dhacay baasho halkaasi oo kooxda weerarka soo qaaday ay ku dileen soddon iyo lix qof oo rayid ah halka ay gubeen qaar ka mid ah guryihii halkaasi ku yaalay xaaladda dhinaca bari ee dalka kongo ayaa biryihii dambe ahayd mid cakiran waxaana halkaasi ka dagaalamaa ilaa iyo boqol iyo labaatan kooxood oo ku loolamaya awoodda deegaankaasi kheyraadka dabiiciga waa awoodda deegaankaasi kheyraadka qaniga ku ah halkaasi way ku jiraan kooxo markaasi qaarkood u dagaalama ilaalinta bulshooyinka deegaanka qaramada midoobey iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ciidamada mucaaradka ah ee la magac baxay isbaheysiga xooga dimuqraadiga ah ku eedeeyey inay ku kaceen falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha sida kufsiga afduub iyo dilal mareykanka ah ayaa bishan bilowgeedii waxa uu ku dhawaaqay inuu abaalmarin shan milyana siinayo ciddii macluumaad ka keentaa hogaamiyaha kooxdaasi seka muuse baluku gudahaana warkii subaxood kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho khiyaartana dhegeysata ay saakay waanageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel